munaasabad lagu dahfurayay adeega musaacid oo fududeynaya adeegyada safarka gudashada cumrada ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana ka qaybgalay qaybaha kala duwan ee bulshada qaar ka mid ah mas-uuliyiin ka socotay dowladda iyo shirkadaha dalka ayaa munaasabadda hadallo ka soo jeediyey shirkadda dayba waxay qabanaysaa adeeg walba oo qofkaani u baahnaay ee adeeggii aan soo sheegno dham ah oo cumradiisa u baahan ilaa uu ka soo noqonaya maalinkoo soo noqdo kow iyo toban bilood ayaa waxaa loo xisaabinayaa lacagta inta ku harsanayd boqolkiiba toddobaatanka inuu ku bixiyo bil walba ayaa loogu qaybinayaa kow iyo tobankaasi bilood inuu ku dhammeeyo ayaa loogu talagalay iyadoo la sii hormariyey marka oo la keenay adeega musaacid waxaa lais dhihi karaa intii ka faa'iidaysan jirtay ka badan ayaa ka faa'iidaysan doonto maxaa yeelay waxaad moodaa si un inay u fududeeyeen
Ee, waxaa arkaysaa dad isku lacag bixiyey dadna ay degeen xaramka meel u dhow adeeg fiican xaramka qof kasoo aadi karin oo cibaadaysan karin qofna waxaa la geenayaa meel ee, masaafo aad u fog ah aan qofka xitaa aan xaramka soo gaari karin Ee, waxaa laga yaabaa isku- isku lacag inay bixiyaan way dhacdaa
war fiican waa soo bandhigteene saa soo bandhigteen si ka fiican allah idin kala dhigo subxaana wa tacaala ilaahayna ku isku kaalmaysta daacadiisa cibaadadiisa allah naga dhigo aad iyo aad ay mahadsan yihiin khidmada quruxda badan oo tacaawunka ah oo musaacadada ah sida magaciisaba ka muuqata runtii waa adeeg waxaan is leedahay baahidiisana way taagneed qof kasta oo aan kaash tiro badan heli karin na way anfacaysaa oo xoogaa yar inta hela
waxaan hambalyo iyo runtii bogaadin aan ku garab istaagayaa shirkadda dayba iyo mas-uuliyiinteeda iyo banki salaam labadooda oo iska kaashada runtii mashruuca musaacid aniga runtii waxaan ka mid ahaa macaamiishii sanadkii dhoweed loo adeegay oo dayiba u adeegtay waana aadaan u mahadiyey adeegan ayaa dadka u sahlaya inay si fudud u soo gutaan cimrada iyagoo iska bixinaya qiimo ka yar soddon boqolkiiba